kulan ay maanta isugu yimaadeen ururka naafada magaalada aabudwaq ee la lixaadkooda oo isugu jiray rag iyo dumar ayay sheegeen inaysan helin xaquuqdii ay ku lahaayeen maamulka galmudug maamulka degmada iyo hay-adaha ka howlgala magaalada aabudwaq waxaana ay sheegeen dadka naafada ah in la iska indhitiray waxuqabashadooda faarax aadan cali cabdiqani maxamed xuseen oo ah agaasimaha ururka naafada iyo maxamed aadan cadceed ayaa sheegay in muddo saddex sano ah aysan xaquuqdii ay ku lahaayeen maamulka iyo hay-adaha aysan helin waxaana ay dowladda dhexe ee soomaaliya maamulka galmudug iyo jaaliyadda deegaanka ay ka codsadeen in gacan bini'aadinimo loo fidiyo halkan waxaan kaga hadlaynaa duruuf iyo dibadda naga haysa degmada caawada annagoo naafada caawada aqa maamul waxaa loogu talagalay inuu ilaaliyo ummadda dadka jilicsantaa nafleyda deeqna waxaa loo sameeyey dadka ayagu tabarta yar oo bini'aadankaa maamul guudna waxaa loogu tala in kastoo nafleyda jilicsan inay ilaaliso dadka maamulka soomaalida waana gara marsan yihiin annaga degmada cawaq naafadeedii baan nahay hadday maamul yihiin hadday odayaal yihiin hadday ganacsato yihiin hadday culmo yihiin wax ay naga og yihiin iyo waxay nooga qabtaan iyo waxay nooga kaalmeeyaan midna ma leh waxaan ka hadlaynaana waa duruufo jira maalintii aan furnay xafiiskan xaruntan ilaa iyo hadda waxna taakuleeyaan la-ana waxaana keenay maamulka degmada maamulka degmadu waxaad u malaysaa in anaga inaysan waxba noo ogolayn hay-ad kasta oo imaata waxay wax siinaysaa dadka ordaya laguha qabay ee dukaamada lahaa ee baqaarada lahaa ee ganacsatada ahayd waa aragtaa ninkan hadda ee ag fadhiya waa nin curyaanah nin ka daran ma joogo degmada caawudaal xuquuqdu kulahaana waa kalaya dacwaan nahay waxaan u dacwoonaynaa maamulka galmudug waxaan u dacwoonaynaa dowladda dhexe waxaan u dacwoonaynaa jaaliyadaha waxaanu leenahay ha loo fiirsado arrintana haysata waan dhibaataysannahay waan ku dulmannahay waana degmadanadii iyo dadkanagii aan ka dhalannay weeye waxaana dhibaataynaya aan ku dulmannahay ee korkooda aan ku baahannahay hay-adaha samafalka odayaasha iyo waxgaradka degmada iyo kuwa gobolka midna haba yaraatee wax xaquuqa oon ku leenahay ma jiraan annagu dad naafah oon waxba qabsan karin in la caawiyo u baahan yaanu nahay gobolka iyo maamul goboleedka iyo degmada xaquuqdan ku lahayn hay-adaha samafalka oo ka shaqeeya waan weynay anigu waxaan naafo ka ahay labada indhood waxaan ku waayey dagaaladii hore oo ma garanaysaa etoobiya iyo soomaaliya dhex mari jiray iyaan indhaha ku waayay calanka iyo ciidda ayaan u waayay ugu dambayntii ayaa kulankan ay yeesheen dadka lixaadkoodala waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xogeenka ururka naafada degmada caabudwaq cali muuse warsame caabud waaq hay-adaha yimaada dadka ay u yimaadaan oo mar kasta in la caawiyo u baahan baanu nahay maamulka xaqayagii way ka indhasaabteen cagtay saareen warqadihii wasaaradda galmudug baanu haysannaa ay saxiixeen cid kasta gorofkay nagu dhufato wax wax noo qabanhaya lama arko waxaan doonaynaa oo ilaahay ka codsanaynaa ilaahay inuu ayaga wax ka qayr badanna siiyo waxaan codsanaynaa jaariyadaha dowladda dhexe iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug gobolka in nala ka caawiyo arrimaha ayala cabdulaahi jaamac radio daljir aabudwa